dhawaayadan dambe magaalada kismaayo waxaa ka soconayay ololo ballaaran oo looga hortegayo haweenka qaatay indhashareerka ama niqaabka waxaana arrintaasi ay saameyn xoogan ku reebtay haweenka ku dhaqan magaalada kismaayo oo badankood isticmaalayay ama adeegsanayay indhashareerka ama niqaabka waxaa intooda badan looga fiiqayay bartamaha wadooyinka iyadoona ciidamada booliska jubbaland ay go'aano adag ka soo saareen adeegsiga indhashareerka ama niqaabka taliyaha saldhigga degmada kismaayo warsame axmed geelle oo howlgalkan hogaaminayay ayaa digniin adag ka soo saaray waxaana uu faahfaahinayaa sababta keentay in howlgalkan ay fuliyaan waxaan afartii maalmood ee lasoo dhaafay ka wadnay howlgal magaalada kismaayo gudaheeda howlgalkaasoo ah baacsiga iyo la dagaalanka indhashareerka iyo afduubka iyo wixii la halmaala arrintaas oo magaalada kismaayo hore mamnuuc oga ahayd aynan dhaqan lagu aqoonina aan ahayn ayna mamnuucday dowladda jubbaland wixii hadda ka horreeyey haddana aynan jirin cid fasaxday iyo meel lagu fasaxay iyo amar dowladeed iyo amar amni meel aynan ka timaaday oo barnaamijkaasu lagu amray uuna jirin ayaa waxay dumarkii reer kismaayo ay caaliyteen waayadan dambe inay soo xidhaan indhashareerkii magaalada mamnuuca ka ahaa ee loo mamnuucay xagga amni awgeed kaasoo aan aaminsana inuu amniga ku yahay lid waxaan soo qabanay indhashareerka faraha badan ay u jeedaan oo dhowr boqol waxba gaarayo oo dumarka reer kismaayo ay ku dhex wateen magaalada waxaan digniin ka bixinaynaa barnaamijkaas qofkii lagu qabto maanta wixii ka dambeeya inuu mutaysan doono sharci alag ganaax xalig mutaysan doono horgeyn sharcina ay imaan doonto inkastoo howlgalkan si weyn looga dareemay magaalada kismaayo islamar ahaantaana boqolaal dumar ahi oo laga soo fiiqay indhashareer lagu gubay bartamaha saldhigga dhexe ee gobolka ayaa waxaa arrintaasi si weyn u cambaareeyey qaar badan oo ka mid ahi haweenka isticmaala indhashareerka faadumo cabdulaahi waxay ka mid tahay haweenkii laga fiiqay indhashareerka waxaana ay sheegtay in arrintaasi saameyn xoogan ay ku reebtay dumar badan oo iyadu ay qayb ka tahay
dowladda howlgalay samaysay ee indhashareerku ku aruurinayso runahaantii dhan amni marka loo fiiriyo waa muhiim in dhanka amniga laga taxadaro ayadoo dhanka amniga laga taxadaraya meelo kale iyo siyaabo kale yani loo fiirin lahaa ma ahayn indhashareerkii oo ay isticmaalayeen in indhashareerkana laga aruuriyo oo dee howlgal intii la sameey indhashareerana laga gubo indhashareerada qaali waaye qeybo waxaa kala duwan waxaa jirta aa kasoo bixinaysay shan iyo toban doolar lix iyo toban doolar oo kala duwan marka waxaan rajaynayaa in tilaabadaas ee dowladda qaaday in ay wax ka duwan oo kale ay fiiriso si ammaankii guudna looga taxadaro annagana indhashareerka annaga dibna loogu soo celiyo sheekh cabdirashiid weli ibraahim oo ka mid a culammada jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo ayaa dhankii si weyn u cambaareeyey howlgallada ay fulinayaan ciidamada booliska ee ku aadan in ay wax ka qabanayaan arrimaha la xiriira indhashareerka iyo go'aanada adag ay ka soo saareen waxaana uu sheegay in arrintaasi marnaba aysan macquul ahayn isagoona ugu baaqay hay-adaha ammaanka in si kale ay u maarayn karaan howlaha amniga lagu xaqiijinayo waxaana sidoo kale uu tilmaamayaa in indhashareerku uu qayb ka yahay diinta sida uu hadalka u dhigay walaalow arrintaas ma qurux badnaa waa foolxuntaa wax foolxun baan u aragnaa ma garate indhashareerku hadda waa shay sharci ah oo dadka muslimiinta iyo dumarkooda ay xidhaan in xilligan oo laba kun iyo labaatan iyo afar la joogo gabdhahaasi in indhashareerka intii laga furo si madiida bashaqa oo bool xun ay intii looga aruuriyo loogu gubo weliba meel shaaric ama bannaan ah in loogu gubo oo ummaddu ay arkayso waa wax foolxumo ku ah muslin ahaan iyo ka maamul ahaanba foolxumaan ku ah weeyo iyo magaaladeennaba marka arrintaasi arrin foolxun weeye foolxumaan u aragnaa arrintaas saxna ma ah waa tahay indhashareerku dabcan maadaama uu dee dabcan saan u malaynayo diinta kamid ma ahan oo xijaab baa dumarka loo sheegay marka maxaa aad sax ahan inaysan sax ahayn aad ku caddaynaysaa indhashareerku waa waa sharci weeyo ma aha xijaabku wuu la mid yahay indhashareerka iyo xijaabku waa isku mid hase ahaatee haddii amnigu meel walba waa gabdhuhu way ku qabaan baris bay ku qabaan iyo iyo london iyo muqdisho ay ku qabaan meel walba oo soomaaliya ay ku qabaan marka in la taarget garaysto indhashareerku sax ma aha wax foolxun wey weliba waya maxaa amni ahaan muxuu amni ahaan marka dhibaato keeni karaa
walaal haddii amni wixii amni ah dee ciidamaha ku shuqul leh waana lala xaalaad hadda meel walba dee dumarku ay ku qabaan marka wax hadda maanta xilligan ku soo aadiyey ma garanhayo in iyadoo ay weliba ku filnaydeen si kaleba loo xataa loo dhigaba haddii xataa amniyan loo looga shakiyey in xataa si kale loo dhigaa ay suuragal ahaan lahayd marka in intii sidaa loogu dhaqaaqo mar keli ah magaaladii dumarkii joogay oo dhan intii dharki laga dhigay indhashareerkii haddana intii la aruuriyey oo meel laiskugu geeyey lagu gubo sax ma aha waa wax foolxun weeye wax foolxumayn magana in waa weeyo laba kun saddex iyo tobankii ayay sidan oo kale maamulka jubbaland go-aano adag uga soo saaray indhashareerka ama niqaabka in haweenku ay adeegsadaan iyagoona ku sababeeyey sababo la xiriira dhinaca ammaanka oo ay sheegeen inuu halisku yahay rag iyo dumarna ay adeegsan karaan iyadoona wixii xilligaasi ka dambeeyey ay dadku ay bilaabeen in ay haweenka qaataan indhashareerka balse mar kale laba kun labaatan iyo afar ayaa jubbaland waxa ay dib u soo celisay in mamnuuc uu gobolka ka yahay in la adeegsado indhashareerka ama niqaabka taa oo waayadan dambe haweenkii ugu badnaa looga gubay bartamaha saldhigga weyn ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo